sulaymaankii muadinka dee raawiga shaafici ahaa almad ayaa shaafici baa cabdilcaziiz kaba warinaye laftigu wuxuu ahaa fadakartu dalika lisuhaylin waa cabdilcaziiz laftiga ooya farda yar baa udhaxeeya suhayl baan arinkaa u sheegay xadiidkaa faqaala marka oo u weydiiyey markaasaa suhayl yihi akhbaranii rabiicatu wahuwa cindii hiqa anii xadadtuhu iyaahu walaa axfaduhu macnaha waxa ii waramay oo balag suhayl baa odhanayaba rabiica u tiirinayo wuxuu hi rabiica ayaa ii warama oo ii sheegay waxaana agtayda uu ku yahay rabiica nin lagu kalsoonyo agtayda siqa weeyaana muxuu igu warramay anii xadadtuhu iyahu xadiidka nin anigu ugu warramay walaa axfadu anigu ma xifdisni oo imika ma xusuusni laakiin rabiic oo siqa ah agtayda siqa ku ah oo dee isagaba kasii heer sarreeyey suhayl ayaa aniga ii sheegay taas buu yihi markaasaa maxaa cabdilcasiis raaciyey sida dee waxa weeyaan abi daauud ba kitaabkiisa kuma sugan isagoo sheegay sababta tani ugu timi oo madaxa ayaa wax kaga dhaceen nabar ayaa wax kaga dhaceen oo markaasa adugu axaadiistiisii wax kamida uu iloobay ayaa maxaa ku sugnaa fakana suhaylu bacdu yuxadithuhu can rabiicata canhu can abiihi marka intii intaa ka dambeysay suhayl xadiidkan waa sheegi jiray oo wuxuu ku warami jiray can rabiicata rabiicana waa canhu oo suhayluna can abihi oo suhayl aabihia ayuu xadiidka sande ibalmeelka in kollay riwaayo kaleo sulaymaan ibnu bilaal uu rabiico ka warinayna uu abi daawud uu raaciyaayo taas baa waxay la socotay sulaymaan inuu ku yidhi sulaymaan waa riwaayada tan kuba dhowaanaysa sulaymaan inuu ku yidhi ibnu bilaal suhayl dee rabiica ii sheegay markaasaa muxuu yihi hadduu rabiica kuu waramay oo uu taa xaggayga kaaga sheegay waa nin siqa ahe faxadithu canhu cami oo waxa weeyaan dee xadiidka rabiica ka wari markaasna aniga saa igaga wari kol hadduu rabiica uu kuu sheego waa nin siqaa bal taas laftigaa kale uu soo naqliyana waa jireen kolley halkan dee waxaa yar jiraya waxa wey falaqiitu suhaylan fasa'altu fakana suhaylan bacda dalika yaqulu xadathanii rabiica in kolley dee kuwa kale ayaan ku taam yeelayna haddii si aan dee inqidacay marka halkan ugaba muuqan wuxuu markuu yihi suhayl baan u sheegay la kulmoon u sheegay markuu yihi xadiis rabiica ii sheegayna isagii imika ninkii kama warin cabdilcasiis u sheegay haddaba rabiicu kama warinaya meesha inqidaac baa soo geli kara ee waxa weeyaan rabiica isagaa midna wuxuu ku yidhi hadduu rabiica taa iga kaa waramayba adigu xadiidkiisaa kuba sheeg cabdilcasiisna riwaayadiisu waxa ahayd inuu markuu weydiiye yihi de hadduu rabiica saas ume waxa weya rabiica ii waramay oo xadiidkan oo wuxuu igu waramay inaan anigu u sheegay laakiin ma xusuusni marka dambena waa nin siqa agtiisao dee sibuu kuba warin jiray bal calaa kulli xaal misaalkii baan haynaa nin xadiidkiisii iloobay oo markii la xusuusiyeyna xusuusan waayey oo dee iyaguna waraacnimo si ay dee xaqiiqadii u sheegaan kii isaga ka waramay ee ka maqlay ee xadiidka kasoo naqliyey ka warinaya markaasuu isaga xadiidka dib ugu soo noqonaya sanadkiina halkaasuu halkii hore kaga noqonaya bal taas baa jirta waa man xadatahu nasi wanadaa'iru kasiira maaha misaalku kan uun dee kaa horeen kaba soo naqlinay saxiixayna waa taan soo naqlinay kuwo kalena way jiraano nadaa'irtiisu way badantii amsiladu bal taas halkaas intaa halkaasaan kaga baxnay wuxuu uhi sheekhu wain itafaqa ruwaatu ruwaaddu hadday isku waafaqaan fii isnaadin isnaad min alasaniidi asaniida kamida fii siiqi ladaai gudashada siiqooyinkeeda iyo cibaaraadkooda aladaana mar dambu inoo fasiri doonaayo ama waxay tahayba adigu meedee uu tirin doonaa siiqdunbuu tirin doonaaye iminka xadiis markaan maqlayno adigii dee sheekh baad kaba maqlaysaa in sheekhii markan isagiina sheekh kaluu kaba maqlay dee markan imaka inagu kitaab aan aqriyayne sanadkeedna inaan ku aqri ahayn siqa adoon isticmaalaynaaba ma jirte waa dee tii kitaabka aan kuba aragnay uuna eh laakiin isaguna sheekhii markuu kaba maqlay sheekhiisii waxaan markan uu sheekhani xadiidka warinaya cibaaradan uu sheegaye tilmaamaysa xadiidka sidii uu ku xambaaray ee uu sheekhiisa kagaba maqlay oo ama samictu ama xadathanii ama akhbaranii ama ajaazalii ama amba'anii waa cibaaraadkaasoo waxay ku xidhantahay iyadnooy ka ratimaysaa markuu sheekhiisa ka maqlayey si uga taxamulay ee ugaba xambaaray ayay markaa taasi ka dhalanaysaa taas baa siiqul adaa la yidhahyo waa marka xadiidka la gudanayo cibaaraadka la isticmaalo ee ama xadathanii ama samictu ama akhbaranii iyadna tilmaamaysa taxamulkii hore siduu ahaa taas bay tahay haddaba hadday ruwaadda isku waafaqaan cibaaro cibaaraadkaa ka mida ama siiqo siiqooyinkaa ka mida maxaabay tahay ka samictu fulana isku waafaqa uu sheegayaana waxa weya xadiidku sanad buu leeyahay raggii sanadkaa ee xadiidkan kala warinayey ayaa waxay iskaga daba tegeen oo ay isku waafaqeen ay cibaaro cibaaraadkaa ka mid oo waxaaba xadiidkii ku wada sugan samictu fulanan kii kalena samictu fulanan kii kalena samictu samictu ilaa rasuulka ilaahay lagaba gaadhayo taas bay isku waafaqeen waaba kanka samictu fulanan qaala samictu fulanan amase aw xadaanaa fulanun qaala xadaanaa fulanun tii baa soconaysa oo ruwaadii bal markaa xadiidkan sanadkiisa ku sugnayd mid kastaba waa cibaaro taas lamida ayuunbuu laba yimi iyo wakayri dalika min asiiq sida akhbaranaa fulan oo kale amba'naa fulan ama can fulan can fulan can fulan taas aw ayriha ama ayrkeedoo min aaal taasay isku afqeen waa siqaada aw ayriha ama siyaqdaa ayrkeedoo min alxaalaati xaalaadkii kale ah ayaa isku waafaqeen oo ama dee xaalo qawliye ah sadee miaal inoo dhigan doono ama ama xaalo ficliyaa si iyadna miaal inoo dhigan doono waxaan ahayn cibaaro ada ahayn siqo ada ahayne laakiin sifaatkii kale ruwaadu ay lahaayeene ama qawliga ahayda ama ficliga ahayda iskaga daba tegeen iskaga daba tegeen wadalika waa maxay ka qawligi samictu alqawliyati xaalaadkii qawliga ahayd ka samictu fulana yaqulu ushhid llaha laqad xadaanii fulan waa intan ushhid llaha xadaanii fulan markii horan soo aragnay waaba halkan baa mid kastaaba leey ilahay waxaan markhaati gelinaya waa si macno dhaareed oo kale dee cadaynaysa un adkayn iyo inuu waxan wax xaqiiqa yahay ilahay waxaan markhaati ugaba dhigayaa laqad xadaanii fulan hebel inuu u waramay ilaa kii kalena saas u odhanaya ka sarreeye laqad ushhid llaha laqad xadaanii fulan kii kalena ushhid llaha laqad xadaanii fulan xaaladan qawliyada ah ee ushhid llaha ayay ruwaadii iskaga daba tegeen aw alficliyati alqawliyati ay ku cadfan tahay aw gayriha min alxaalaati alqawliya aw alficliyati amase xaalaadkii waa jamcu xaalatin waa bimacna sifahum sifaatkii ficliga ahaydee ruwaadu ay lahaayeen ka qowlihi qowlkiisiiba weeye uu mid odhanayay dakhalnaa calaa fulaanin faadcamanaa tamran hebel baanu usoo gallo timir buuna siiyey markaasna xadiis baa la warinaya kii kalena muxuu odhanaya wuxuu la eeganayaa tana markay ruwaadii uga yimaadaan buu timir siinayaa markaasu sheegaya iyo tiibaa faadcamana tamrantan dakhalnaa calaa fulan faadcamana tamran waa ficil taasay iskaga daba tegayaan waxaa dee bal qowlkii laba mida rasuulka ilaahay qowlkiisii uu mucaad ku weliya mucaadi inii la uxibuk oo ruwaadii mid kastaaba inii la uxibuka kale uu kuba odhanaye ilaa aw ilqawliyati walficliyati macan ama si xaalo ama sifo qawliya iyo mid ficliga wada jiro macnaa xadiidkii bay ku wada kulmayaan sanadkii bay ku wada kulmayaan baan ujeedaa mid ficliya mid qawliya oo wada socdo ruwaadina ay iskaga daba tegayaan maha miduun hadduu la yimaado inta kale anu la iman baabka way ka baxaysaa ee way iskaga daba tegayaan wixiibay isku waafaqayaanoo tiibaa adigu midba mid ka qaadanayaa si unbaa laysku raacaya wadalika ka qawlii qowlkiisii way odhanayey xadaanii fulanu wahuwa aakhidu bilixyati hebel baa xadiidkan ii sheegay isagoo garhka haya waxaanu oo garhkiisa haya qaala waxaanu yihi amantu bilqadar oo xadiis baa ahaa dee ruuxu dee iimaantiisu ma hagaagayo dee xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa shirihi xulwihi wa murri xadiis anas warinayo kutubta musalsalaadka ay kusoo naqliyeen waayo kutub dhan ayaa oo maanta wax majmuuca ay ka madbuuc tahay ayaa musalsalaadkan ay culimmadu u ururiyeen oo rag hore iyo kuwa waqtiyadeenan aada usoo dhawaadayna ay dee kaba mid yihiin musalsalaadka bal dee kuwa inta badan raggii dambe ayaa musalsalaadkoodii iyo kutubtoodaasi ay tahay tan madbuuc camala ee lahayo waxaan balmooyi suudi kiisiyen lahayeen marka xadiiskaasi muxuu ahaa laa yumin axadukum xataa yumina bilqadari khayrihi wa sharihi xulwi wa muri markaasaa mid kastoo ruwaadiisa kamide anas baa warinaya kuwii kaba dambeeyey intuu garhkiisa qabto oo ayuu odhanaya aamantu bilqadar kii kalena si buu yeelaya garhkuu qabanaya markaa xadiidka warinayo markaasoo odhanaya aamantu bilqadar tii baa layskaga daba tegaya laysku raacraacaya haddaba hadduu xaalo sidaasi ay dhacdo oo xadiidka ruwaadiisa wax sidaasa un ay isku waafaqaan waa sanad eh ama ha noqoto xaalo qawliya ama mid ficliya ama ha noqoto cibaaradii ama siiqadii adaha eh fahuwa musalsalu kaa xadiidka waxaa lagu magacaaba musalsal musalsalun qulma calaa masin ataadi waa ti beequnyadan kusoo aragnay wahuwa min sifaati isnaad isnaadka sifaatkiisu kamid yaho matni lagama hadlayo ee waa waxyaalaha isnaadka la xidhiidha ama ku tacalluqsanay sifaatka isnaadka ayuu kaba mid yahay waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa bu hi atasalsulu tasalsulkaasi fii mucdami isnaad oo kolkol dee tasalsulkii uu dhacayaayo xadiidkiibuu sanadkiisii oo dhan ku wada dhamaysan dhamaysan wada gaadhayaan awqaada qaarkeedna mid dhan maahe sanadka intiisa badan intuu tasalsulkaasi dhaca ayuu qaybi xadiis caadiya iska noqonayaan tasalsul lahayn oo wuxu uhi qad yaqacu inuu dhaca la arkaa tasalsul fii mucdam isnaad isnaadka inta intiisa badan wadalika ka xadiisi lmusalsali bilawaliyati waa xadiidkii ku tasalsulay awalnimo awalnimadu waa maxay xadiidkana waa dee culimaduna way u qasdayeene marka uu horeysa ninkani sheekhan uu yimaade u laba kulmo ayaa ma dee dadba si carada ay u kulmaan culimo ahaa ayay kala qaadan jireenoo xadiidkan buu ka maqlayaa u maalinta ugu horeysa markaasoo odhanayaaba dee waxa weeyaan xadaanii bihi fulan wa huwa awalu xadiidin samictuhu minhu hebel baa tan igu waramayo xadiidkii ugu horeeyoon kaba maqlay waana culimadu waxay u cinaayoodeenoo barhkoodna ay asaaniidiisa saxaafidii rag libana ay ururiyeen inta badan ay uqasti jireenoo awaliyu ku taca markaasiba isaguna ayuu ku tasalsulay isagiina sheekhiisiibuu odhanaya markuu soo noqlinaya hebel baa igu waramo wahuwa awalu xadiidi minhu kiina saasuu ku wadaya ilaa laga gaadhayo sifaan ibnu cuyana waana xadiid mashhuura kolleyna sheekhan iscarfu dawil wadar ama alfiyada markaa syuudi iyo sharaxay sheekh maxamed cali aadam la yidhah dee maka adigu aan ku ognahay dee horta beledu deganaayo dee adigu kutubta kala duwan le kokab saadica lahaa iyabaan anigu awaliyadaas kaga qaatayba gurigiisa maka anagoo mar ku ziyaartay dee wixii igu horreeyan kaa maqlayn amaah ama dee xadiidkaas maan ka maqlay darsi xaadire kale mooye bal markaa oo sanadkiina de waa sanad iska maxfuud oo kole macruufa isaguna sheekh fadani la yidhahyo musnad ahaayo asalkiisa hore malaa dee ahaa waxa weeyaan andanusia laakiin maka reer maka ahaayo dhinto kolley inta badanna ragga dambe saanidooda ku wada jira khaasatan isnaadkiisa caaliga daraaddeed buu isaguna awaliyada kaga qaateen bal markaa taas ayaa wuxuu leeyahay xadiidkaas awaliyadaasi kuma wada dhama sanadkiie waa intiisa badan oo waxay ku joogsanaysaa faina silsilata silsiladu tantafey waxay ku dhammaanaysaa ilaa sufyaan ibnu cuyaynata faqad macnaa sufyaan ibnu cuyayniya waxaa ka sokeeya xadiidkii ugu horreeya waana xadiidka alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa oo kale culimaduna malaa qarad ay kaba lahaayeenoo ninka daalibka markay xadiidkan marka ugu horreeya u sheegaan say dee aimadu ay yidhaahaan ama culimadu ay yidhaahaan dee waa iyagoo le diintan inuu mabnaheedu yahay naxariis iyo taas wax kale aanay kuba dhisnaynoo bal taas ay ruuxii khuluqu noqoto daalibka ahaa ay markaasta oo laguma baraarujiyo ayay tan ugaba qasdayeen oo dee shay kale oo hadaf kale oo tarbawina waa jiray oo xagga dee tarbiye ku tacalluqsan ama tarbawi ihi waa jiray taas sufyaan bay ku joogta ama sufyaan wixii kaba sarreeyay ilaa saxaabiga cabdillah bin camrin la gaadhay oo dee laba saddexaan kaba badnayn iyaga xadiis caadi a sida kale looba wariyo aan ku xidhnayn waqti waman rawaahu wuxuu yihi sheekhu ninka wariye dee kutubta musalsalaadka kuwale ama musalsalaadka wariya xadiidka ninka wariyey musalsalan xaaliya isagoo ku tasalsulay bilawaliya ilaa muntahahu ilaa cabdillahi bn camrin la gaadhayo faqad wahimakaasi waa qalad buu yihi waa khadaaay waa gafay tasalsulkan awaliya wuxuu ku joogsanayaa sufyaan ibnu cuyeyna bal halkaasna musalsalkuna kaa weeye horey nusoo aragna waxyaala kuga tacalluqsan bayqoonyadii iyo marka wuxayna soo yidhi cibaaradii ahayd fawain itafaqa ruwaatu fi siiq ladaab bal siiq ladaab buu dib ugu laabmaya maxay yihiin marka wuxu uhi sheekhu wa siiqu ladaai adaha iyo gudashada siiqooyinkoodu almushaaru ilayha la ishaaray ee cibaaradii hore ee musalsalka bilowgiisa aan kuba ishaarnay calaa amaani maraatiba sideed rutbo ayay u qeybsantaa ama ay leedahay kolle siiq ladaa waxay ku tacalluqsan tahay taxamul taxamulku waa werintii wax la warinayay la xambaarayay dee kolba sheekaaga siad uga wariso ayaa cibaarada dambeed isticmaalaysa marka adiga lagaa warinayeed gudanaysaana ay ka ratibmaysaa oo inaad maqal ahayd inaad lagu dul aqriyayey inuu ku ijaazeeyey dee sidaas marka taas baad adigi marka dambe lagaa naqlinayaad cibaaro isticmaalaysaa tii tilmaamaysa marka taas baa siyaqul adaa la yidhah waa gudashadii xadiidka la gudanaya cibaaradii la adeegsanayay haddaba wuxuu leeyahy sideed martabay noqon waa kun inoo tirinaya ee wax amsilo dheerna u baahan maaha aada bay u sahlantee alulaata hore samictu waxadaanii wuu israaciyey waa samictu waan maqlay waxadaanii waa i waramay waanu yar kala horreysiiyo xataa samictuda uu yar horreysiiyey waxay leedahay dee nugtaa kuba sugan ama waxii loo horreysiya jirto isagaa ishaariya uma akhbaranii maxaa martabadii labaad akhbaranii uu ii waramay wa qara'tu calayhi waanu inoo yar fasiri doonaa haddii ala idhaah imaka uu inoo tirinaya waan ku dul aqriyay wahiya almartabatu thaaniya uma quri'a calayhi sheekii baa lagu dul aqriyey walxaal ana anigu asmacu aan maqlayo wahiya ahaalisatu waa martabada saddexaad uma amba'anii waa ii waramay dee istilaaxa markay noqota amba'anii akhbaranii xadaanii ay kala baydheen wahiya araabicatu taafraad weye uma naawalani waa ii dhiibay oo kitaab dee marwigiisii ahaa ayuu u dhiibayaa gacanta ka gelinaya una ijaasaynaya wahiya alkhaamisatu waa tii shanaad uma shaafahani waa igula hadlay ijaazo shaafahani walow shaafahadu bacna dee labada ruuxee dee ka kale uu dee si toosa ulaba hadla ay tahay mushaafaha waa hadalkii oo dee idugu ruuxan kale uu toos ulaba hadlo imika halkan istilaaxoodii baa shaafahan ijaaso isticmaalaan ay bilijaasati ijaaze uu waxii ijaaseeye igula hadlay oo igula khidaabayba wahiya saadisatu salexaad wey uma kataba ilaya uu iisoo qoray ay bilijaasati ijaaso wahiya saabicatu waa iyadna rutbadii toddobaad uma can can weeye waa tii sideedaad can iyo wanaxwuhaa can wixii lamidka ahaayo waa martabadii sideedaad imika yaan wahiya saaminatu odhane waa tii ugu dambeysay haddaba wanaxwa iyo can wixii shabahayee lamidka ahaaye min asiyaaqi siiqooyinki iyo cibaaraadkii almuxtamilati ixtimaalaysay lisamaaci maqal wax la maqlay walijaasati ijaaso iyo walicadami samaaci aydan maqal la-aan bay ixtimaalaysay oo can dee ruuxun ruuxuu kaba maqlay can waa can fulan waa odhan karaa isagoo kaba maqlay ijaazadii waaba tii mutaakhiriintu markii dambe ay uba isticmaaleen can hadday yidhaahaan ijaazay isticmaalayeen kol kol aanu sooba gaadhin oon waxba ka maqlin oo wuxuu looga sheegay can fulan inuu yidhaahano waa suurtagalo cadam asamaac haddaba cibaaraadka caynkaas ee can lamidka ah iyo can iyo wixii lamidka ahaaye intaba ixtimaalayay ayaa ta ugu dambaysa wahada kaasna aydan walicadam samaac aydan wahada waa dee kan isagu ixtimaalkaasi uu ku sugan yahay can laba midkii mislu qaala wadakara warawa qaala fulanu oo dee adoo ka maqlay waxaad ninkan ka maqashay hebel baa yidhi waad odhan kartaa waad kaba maqashay waxa dee bal masalan lagaaga sheego kaba maqlin ee ku soo gaadhay qaala fulanna waad odhan kartaa samaac iyo samaac la-aanba way ixtimaalayaan wadakara iyo warawa waa intuba waa lamid bal hadda waa sideedaa martaba dib ugu laabmay wuxuu ihi fallaftaani labada laftiya alawalaani hore min siiq اأdاء adaha siiqooyinkiisa kaba mida wahmaa samictu وxadaثanii waa samictu iyo xadaثaniiye صaalixaani waxay usuu badaan xagga isticmaalka waa ninka isticmaalaya adeegsanaya liman ruuxii samiica maqlay waxdahu xaalu kelidii yahay min lafdi shaykhi sheekha cibaaradiisa kaba maqlay oo waxa uu leeyahay de hadduu ninkani sheekii uba yimi keligiina ahaa isagu keligii sheekha uu kaba maqlay muxuu odhan samicnaa ma odhanayo xadaanayna cidi lamay jirinbe muxuu isticmaalayaa oo dee lafdiga usoo badaawiyay inuu adeegsado samictu fulanan ama xadaanii fulanan taas wuxuu hi wataksiisu taxdiidi bal taasi horta taasay uga subadaan buu leeyahay haddii dee ay jamacu kaba dhigo isagaa inoo sheegi doonaan wataksiisu taxdiidi buu hi taxdiiska oo xadaanii oo la khaas yeelo bima sumica wixii laga maqlay min lafdi sheekha sheekha lafdigiisa lagaba maqlay huwa shaayicu kafaafsan weeye beyna ahlilxadiidi dadka eelu xadiidkaa dhexdooda istilaaxan xagga istilaaxa oo wuxuu leeyahay xadaanii akhbaranii dee markaynu luqa ahaan eegno waaba isku mid ee marka aan sheekhu aan lagu dul aqri ahayn ee sheekhu uu hadlayey hadalkiisana laba maqlayay in xadaanii la yidhaha taa lagu khaas yeelo akhbaraniina wax kale loo isticmaalaa ahlxadiidka agtooda isilaaxaan maha luqa ahaane dee mana aha dhammaantoode wax isilaaxa shaayaca ee faafayba weeye in taxdiidka horta looga gooni yeelo wixii sheekha carabkiisa ama lafdigiisa lagaba maqlay walaa farqa farqina kuma sugno oo bayna ataxdiidi waalikhbaar xadasan taxdiidka iyo ikhbaarka macnaa waa iyadoo tidhaah xadasan iyadoo akhbaranii tidhaaho min xaysu luqatu xagga luqada wax farqi oo dhexeeya ma jirto akhbaranii waa ii warramay hebel xadaanii waa ii warramay un weeye uu ii sheegay bal markaa xagga luqada wax farqi oo u dhexeeya labadan maba jirto wa fi jacaayl farqi buu ihi farqi sheegashadii baynahumaa labadan dhexdooda la sheegtoo la kala farqiyo barhkood dee ay waxyaalo in markaas la kala farqiyo oo xag qasad iyo qasad la-aan iyo waxyaalo la yidhaha mee farqi baa udhexeeya khabaran iyo xadaanii xagga luqa ahaan takalufun shadiid takaluf adag baa kuwa suganoo dee ma aha farqi udhexeeya ma jiruu leeyahy laakiin taasi waa xagga luqadee lamaa taqarara markuu sugnaaday alistilaaxu istilaaxi ahli alxadiid uu sugnaaday saara wuxuu noqday dalika tafriqa la kala farqiyo oo xadasaniina laga dhigo wixii sheekha laga maqlay akhbaraniina wixii sheekhu uu lagu dul aqriyayey lagaba dhigo oo saa lagu kala farqiya xaqiiqatan curfiya xaqiiqa curfiyuu noqdo dee maaha luqawiye eh xaggii curfiga ayuu noqdayba wax iska waaqaco xaqiiqo maanta halkan ku ah fatuqadamu markaa waa laga horreysinaya xaqiiqada curfiyada dee siay arrintu tahayba cala alxaqiiqati luqawiyati oo xaqiiqadii luqawiga ahayd dee xaqiiqada luqawigii waxayd labadoodu inaan wax farqiga udhexayni jirin istilaaxi markuu yimi tan buu ku sugnaaday curfigii ahlilxadiid baa intoodii badnayd tan noqotay marka iyaga agtooda waxaa xaqiiqo curfiya iskaba noqdo dee dad ay iyagu ka dhigteen oo istilaax ay samaysteen ee wax markaa luqadii aan ahayn oo markaas inuu la kala farqiyo markaa kol haddii dee curfigii marka ahlulxadiid uu ta noqday isagaa luqada xaqiiqadeedii ahayd kaba horeynaya macaana hada اisilaax welibana taasi maaha wax ahlulxadiidku ay wada dhan yihiin macaana hada isilaaxa isilaaxan inamaa shaaca wuxunbuu u faafay cinda almashaariqati nimankan xagga bari culimadii dee waa masar iyo wixii xaggan kaba soo xigay eg ayuu agtooda kuba faafay iyo waman tabicahum ciddii mashaariqo kuba raacday wa ama gaalib lmaqarib ama bal marka masar la weydaarto dadka ahla almaqrib intooda badan falam yastacmiluu hada اlistilaaxa istilaaxana lakala farqinaya xadaanii iyo akhbaranii ama taxdiid iyo ikhbaar may isticmaaline bal ikhbaaru waramidan akhbaranii iyo wtaxdiidu xadaaniidu cindahum agtooda bimacna waaxidin macno keliya wada isticmaalaanba taas waliba xoogaa kale ay noo yar dambeeya markaa wuxuu hi fain jamaca hadduu jamciyo araawi raawigi oo macnaha jamacadu waa maxay ay ataa uu la yimaado bisiiqati jamc jamc siiqadii fi siiqati lulaa siiqada hore kaan yaquula waa isagoo yidhaha xadaanaa fulaanu aw samicnaa fulanan yaquulu oo halku samictu iyo xadaanii ay ka ahayd ayuu yihi xadaanaa fulan ama samicnaa fulanan yaquulu fa huwa jamcintaas ama siiqadaa jamciguu la yimi daliilu daliil wuxuu u yahay calى anahu samica inuu maqlay oo minhu min ashayki sheekhi uu kaba maqlay maca gayrihi gayrkii agti maci oo macnaha waana si ay dee waxba laazim ma ahee suu suyudiba kaba cabiro waاstaxsanuu limufradin xadaanii bal markaa ay waa istixsaan oo barhkood baa culimada saas yidhiye waxau leeyahay hadduu xadaanii ama samictu yidhaha keligii buu ahaa waana sida roon inuu taa isticmaalo hadduu laakiin xadaanaa ama samicnaa yidhaaho waxay taasi daliil u tahay in majlis sidan oo kale a la fadhiyey oo ama adigu isaga cid kale ay la jirto oo la maqlaysay oo dee sheekhu u wada sheegayay waqad takuunu nunu lilcadama nin isweyneynaya oo dee waxa weye mucadimu nafsi inuu cibaaradan isticmaalo isagoo keligii ahaa inuu yidhaho samicna ama xadaanaa yidhaaho oo taas inay noqotona waa suurtagale laakiin biqila laakiin muxadisiinta tan badan taa ma isticmaalinoo way yartahay way dhici kartaaye laakiin way yartahay taasi haddaba bal waxa weeye taa weliba wadaagu awaluha labadoodii ku noqo maaha kuwii hore sideedii kale waad labadii hore samictu iyo xadaanii ta hore labadooda oo labadooda ta hore oo ama siiqdan maraatibtaba ta ugu horeysay samictu waa awaluha m siiqda maraatibta iswada raaci tooda hore oo samictu ay siiqulmaraatibi asraxuha ta ugu cad weeye meesha halkan ugu sariixsan waxyaalaha kale ixtimaalla way ku iman karaan iyada ixtimaal ma jiro ay asraxu siyaq اladaai macnaha siiqooyinkan gudashada loo isticmaalo ta ugu cad ee ugu sariixsan weeye fii samaaci qaa'ilha kan yidhi ee hadalkan ku qowlaya iyada yidhi maqalkeeda uu ka maqlay ciddii waxan kaba soo naqlinayay liannaha marka samictu laydhaah ama samicna laa taxtamilu ma ixtimaalayso alwaasidata cidi inay idiin dhexaysay taasi waa mid waliana xadaanii xadaanii haddii la odhan laha uu ii waramay taasay kulaba mid tahay iyada ixtimaal baa jiro xadaanii qad yudlaqu in lagu idlaaqaa la arkaa fi lijaazati tadriisan wax lagu ijaaseeyey barhkood baa taa lagu arkay iyagoo isticmaalay de waa culimada qaarkood la arko abunacaym iyo inay taa isticmaaleen oo isagoo ninkani ijaazo ay tahay inuu xadaanii yidhaaho ayaaba dee dhici karta laakiin samictu wax ijaazaa lama odhanayo markaa samictu baa ugu sariixsan xagga samaac uu qaa'ilkeedan ku qowlaya uu maqlay waayo kuwa kale xataa xadaanii ixtimaalkaasaa soo gelaya wa arfacu haddaba bal markaa waxaa samaaca keenaya weeye ta ugu saraysaana miqdaaran xagga rutbada maa yaqacu waxa dhacaya weeye fi limlaa'i yeedhin wax la yeedhinayo waa limaa fiihi imlaha waxa ku sugan oo min atasabuti sugnaasho dee tasabut hubsasho wixii layskaba hubsadaa wataxafudi iyo ilaalin iyo taxafudo manaa wuxuu leeyahay maqalkii la maqlayay sheekha lagaba maqlayay waa taa dee tii rutbadii koobaad ahaa cibaaradaa samictuna waa ta ugu sariixsan buu leeyahay haddaba marka waxyaalaha samaaca keenaya ta ugu sii heer sarraysa ee qaybahan oo dhanna ugu sarraysa waa wixii majlis xadiidkii lagu yeedhinayo dhaca dee berye qaarkood buu jiray xaafid ibnu xajarba majaalis badan buu leeyaho maanta majmuucooyinna lagaba madbaceeyey kutubta qaarkoodna uu saa isagoo takhriijiyey walow dee adkaarka iyo uu kaba dhintay laakiin haddana dhowr iyo toban sanadood buu wado waayo maalin keliya laysugu imanaya toddobaadkii waa maalin hulaasa un maalin halaasa laysugu imanaya markaa dhowr iyo toban sanadood oo haddana kitaabkii dee saddex mujalad baa imika laga soo madbaceeyey haddana kale barhkiina kolley maahayn marka maxay tahay marka uu sheekhiibaa korkuu ka yeedhinaya dadka way qoranayaan isagii waa soo diyaariyey xifdigii saabe adeegsanaye iyagu waa kuwan qoraya marka tasabut weyn baa kuba sugan oo wixii la maqlayona ama kitaab inta la hayse la eegayey tan yeedhin la yeedhinaye qoraalkii iyo maqalkii iyo waxaana ay soo tegayaan ayaa uu sii sarayso tasabut weyn iyo taxafud iyo diyaargarow weyn oo sheekh uu diyaargaroobay dadkii oo iyaguna aada u diyaara dadkii oo dhegaysanaya haddana qoraya dabdinaya dib u muqaabalaynaya taasaa kuba sugan oo waata ugu heer saraysa wahaaliu ka saddexaad wahuwa akhbaranii kii saddexaad oo akhbaranii akhbaranii weeye waraabicu ka afraadna siiqu ladaa buu inoo tirinayaaye wahuwa qara'tu haddaba beeg mee israaciyo khabarkii aan mar wada ridne wahaaliu ka saddexaad oo wahuwa akhbaranii akhbaranii weeyaane iyo waraabicu kii afraado wahuwa qara'tu weeye eh oo waa tii u lahaa dee sheekhi qara'tu calayhidii waa liman buu u sugnaaday qara'a aqriyey binafsihi nafahaantiisa cala sheekhi sheekhi kuba aqriyey oo labadooda israace isilaaxii mashaariqadan waan iskagaba soconaynaa akhbaran iyo xadaanina farqibaa uba dhexeeya sao dee muslim iyo bukhaari ma kala farqiye muslim oo kale iyo ayaaba dee kala farqiya marka muxuu leeyahay ta saddexaad iyo ta afraad waa ujeedadu hadduu raawigu akhbarani yidhaah ama qara'tu calayhi yidhaaho yaa odhanaya taas waa ninkii isagu ka aqreeya ahaa ee ka aqreeya isaga aqreeya sheekuna uu dhegeysanaya maha nin kale inuu aqreeyo labadaa ta saddexaad iyo ta afraadi waxay iyaga adeegsada ruuxii isagu aqriyey ee sheekha isagu kaku dul aqriyay ahaa akhbaranii fulan ama qara'tu calaa fulan waa ninkii aqriyaya cala sheekh fain jamaca hadduu jamciyo tanna oo uu yidhaha akhbarana ama se marka uu jamaca uu jamciyo iyada tan ama qara'naa calayhi uu yidhaha ka an yaquula akhbarana w qara'naa calayhi fa huwa kalkhaamisi ka shanaad ka shanaadna muxuu ahaa waa tii uu yihi uma quri'a calayhi wa ana asmac taa weeye kaas buu laba mid yahay oo kii shanaado wahuwa ka shanaadna quri'a calayhi wa ana asmac weye oo haddii uu jamciyo akhbarana idhaa dad kalea kula jira markaa dadki kale kula u jira dee isagii kii aqriya waa noqon karaa nin kalena uu noqon karaa markaa quri'a calayhi wa ana asmac iyo akhbaranaadii isku mid bay noqonayaan hadduu qara'na calayhi yidhaaho qara'na calayhi iyo quri'a calayhi iskuba mid noqonayaan kol haddii dadoo jiro waayo dee nin kalaaba dee daahira inuu aqriyey aad oo dee dadka waa iska ixtimaal taas wacurifa min hada waxaa taa lagaba ogaaday ana tacbiira biqara'tu in laga aqriyo laga cabiro qara'tu liman qara'a ninkii isagu aqriyey inuu qara'tu yidhaha qara'na calayhi aanu odhan ayaa khayrun kaba khayr badan min atacbiiri cabirid biikhbaari abaranii lagaba aqri waayo xaaladii akhbaranii dee kolkol culimadu wixii la maqlaaba way u isticmaalaan waa istilaaxun baa keentay luqa ma saacidayso laakiin qara'tu marka la yidhaha waa wixii buu sariix ku yaho xaqiiqadii baa la fahmaya marka inuu ninkii aqriyey sheekha ku dul aqriyay qara'tu yidhaaho ayaa ka mudan isagoo ka cabira bilikhbaar oo akhbaranii yidhaah sababtuna waa liannahu tacbiirkiisa caynkaasa uu kaba cabiray waxa weeyaan qara'tu ayaa afsaxu bisuurati alxaal xaaladu say ahayd oo ah inuu isagu ka aqriyey ahaa tan baa u cadayn badan ta kale dee bacd alculamaana waxaabay kaba dhigayaan xadaanii bay laba mid noqdeen ay kala mid dhigeen waa wax istilaaxu keene ama curfu keene luqadii xataa wax farqiga udhaxeeya ma jirto marka xaaladii iyo sii jirtay ayay tani markiiba cadaynaysaao iyadaa uga cadayn badan walow isticmaal ahaan tan ay tahay marka wuxuu leeyahay liannahu afsax bisuurat alxaal tabdiih alqira'atu cala sheekh allah subxana wa tacala mid kamida weeye wejiyadiisa ama noocyadiisa cinda aljumhuuri jumhuurta culimada agtooda oo waxa weeya wixii uu aqriyay ee ku dul aqri kugu markaa aqriyeed isagoo aad ka maqashay aada uga warinayso ee ayaa haddii adigu aada ku dul aqrido ama ruux kaloo qaariyo majliskii joogay uu ku dul aqriyayo dhegaysanaysa sheekuna laakiin u baraarugsan oo waxaan laba socdo ahaa ayaa iyadana aada wax ugu warin kartaa oo sheekhaa aada ugaba warin kartaad akhbaranii fulan ama qara'tu calaa fulan ama quri'a calaa fulan wa ana asmac aada odhan kartaayo saasaad wax ku warin kartaa sanadkiina kuuguba xidhiidhaya marka awjuhdan wax lagu xambaaro ama wax lagu wariyo mid ka mid ah ayay tahay bal waaba ta labaad ee culimada qaarkoodna oo wax fog buu la yimi man ruuxii abaa diiday daalika ka oo a ujeeddadu waa alqiraa'a cala sheekh in wax lagu wariyo diiday ee yidhi waxba laguma warin karo ee min ahlilciraaqi qolooyinkii reer ciraaq ka mid ahaa oo culimadii ciraaq barhkoodba oo aada halkan mutashadidiin ahaa ayaa waxay ku koobayeenba taxamulka marka sheekha carabkiisa un lagaba maqlo amaa sheekhii haddii lagu dul aqriyayo taas alqiraa'a cala sheekh kamay dhig ahayn dee si wax lagu warin karo waanay diideen inay wax ku wariyaan barhkood bal markaa kuwaasi iyagu wax fog bay laba yimaadeen oo maxamed ibnu salaam la yidhaah oo u yimi markaa imaam malik soo gaadhay waqtigiisii oo yimi madiina iyadoo dadkuna imaam malikna waa lagu dul aqriyi jiro naadir bay ama dee mabay ahan jirin inuu isaga wax aqriya kitaabkiisa muwada oo aada loogu soo qasti jiray jihaadka kala duwan iyo dee adaraaftii caalamalislaamina loogaba iman jiray waa lagu dul aqriyayo iyadoo dadka ay ku dul aqriyayaan buu yimi wax kagama warin nin kaleo isaguna dee waxa weeyaan isagabaa isna yimi oo diiday inuu taa waxa weeyaan kaba taxamulo wax xataa imaam malik isagu wuxuu yidhi baa majliska igaba saaro dee isagu sidaasunbaabay arrintu ahayd waxaanu yidhiba bal dadkuba markay ninka muqriga ee qur-aanka ay qiraa'adiisa ka qaadanayaan ama adihiisii waa lagu dul aqriyaa oo dhagaystaa oo qiraa'adiisiiba u bandhigaa taas baa marka dambena haddana dee ninkii sanad ahaan uu kugu xidhiidhaayo qur-aankii lagaga qaataa iyadoo uu ku dhegaysanayo uu ku saxayay un qur-aankiiba hadday taasi banaanaatay alcarb xadiidkiina qur-aankaaba kaga sii mudan min baabi awla ayuu noqon markaa in xadiidkiina sidaa lagu taxamuli karo lagu xambaari karo bal haddaba qolooyinkii reer ciraaq ka mid ahaayee tan diiday iyagu dee wax markaa qowlku aada u fog weeye udurugsan weeyo shuduudun lagu tirinayo waqad ishtadda wuu adkaaday inkaaru limaami maalikin imaam maalik inkaarkiisii uu ku inkirayay wakayrihi kayrkii waa min almadaniyiin qolooyinkii reer madiine kaba mid ahaa culimadii reer madiina calayhim wa calaa haa-ulaa inkaarkii ay ku inkirayeen fii daalika waa diidmada ay diidayaan in sheekha aqrintan lagu dul aqriyaya wax lagaga wariyo inkaarkay ku inkirayeen aada buu adkaado bacneede imaam malik xataa wuxuu gaadhay inuu ninka cabdiraxmaan iljumaxi ku yidhaa iga saara oo majliska igaba bixiyo bal markaa taas isagoo isaguna lahaa meye dee may qira'a cala sheekh ma noqonayso xataa baalaqa ilaahay xeel dheeraadeen bacduhum barhkoodba oo ama reer madiine ha noqdeen ama aduu culimada bacdigood iyaguna mubaalaqa ilaahay laba yimaadeen waa iyagoo diidmaday taa diidayaan sugayaana in wax lagu warin karo oo farajaxa bacdigaasi uu raajax yeelay cala samaaci maqalkii min lafdi sheekhi sheekha carabkiisa lagaba maqlayay oo barhkood ayaa iyagu halkan isbaatkan iyagoo ku xeel dheeraanaya iyo inkaarkaas ayaabay fadileenoo aqrinta sheekha lagu dul aqriyay ka horraysiiyeen maqalkii lagaba maqlayay oo dee iyagoo kuba cileeyey dee waxa weeyaan ninkii daalibka imaka waxa weeyaan daalibkii haddii uu yahay ka dhegaysanayo sheekhu aqriyayo oo khada iyo waxyaala xaggii riwaayadii ay kaba dhacaan qalad isagii ay kaba dhacdo haybada sheekhaaba awqaada qaarkeed ama kaba mancinaysa inuu dee joojiyo uu khada iyo waxyaalaha iyo qaladkii laba saxo ayaa kaba manci ama kolkolna dee isagoo u qaadanayo weji labaad oo san jira oo jidaysan ama lagu wariyo xadiidkii inuu yahay baaba u qaadan karaa laakiin marka uu sheekhu isagu dhegaysanayo daalibkii ku dul aqriyayo ee wixii sawaabka ahaa mooye wixii kale waa celinaya uu ku joojinaya khada ibuu saxaya marka xaggaasaabay kagaba mudan tahay alqiraa'a cala sheekh ayaa asamaac min lafdi sheekh jaanibkaasay kaga mudnaanaysaa bay yidhaaheenoo jaanibkaasaabay kuga fadileenoo waxaaba kaba mudan inuu sheekhu ka aqriyayo yahay inuu isagu dhegaysanayo uunoo lagu dul aqriyayo ayay barhkood yidhaaheen laakiin taasna culimadii mubaalaqa ay ku tiriyeen wadahaba waxay tegeen jamcun jamac uu ku tegay jamun badan minhum uu kaba mid yahay albukhaariyu bukhaari waxakaahu waanu soo naqliyay fii awaaili saxiixihi saxiixiisa bilowyadiisa ayuu can jamaacati min alaima rag uu magacaabay oo aimada ka mid ah kaba soo naqliyeen waxay jamacaasi ku tegeen ilaa ana samaaca maqalka min lafdi sheekhi sheekha carabkiisa wax laga maqliyo lafdigii iyo waalqiraa'ata calayhi aqrinta lagu dul aqriaya yacni fi sixati waalquwa wey xagga sixada ay ansaxaysa inay tahay wajta xamulo wax lagu warin karo quwada ay taasi leedahay sawaaun kuwa siman weeyo way ku siman yihinba wallahu aclam abul horta waxa weeyaan iyada dee shaki kuma jiro haddii khilaaf firya jirayna waa inqiraaday maryihii ka dambeysayba oo alqiraa'a cala sheekh inay waj awjuhu taxamul ka mida tahay taas bal markaasna laakiin xagga rutbadeeda saddex qowl baa imanka meesha inoogu sugan qowl waxa weeye xaggii waa kuwan mubaalaqada uu kuba tiriyo iyadaaba ka mudan sheekha carabkiisa wixii laga maqlayay asamaaca ahaa alqiraac cala sheekho dee jaanibka aan soo sheegnaabay kaga mudan tahayoo markaa iyadaa ka horeyso rutbada koowaad ba oo samaaci iyadaa kasii mudan waa qowl laakiin kaasi waa mubaalaqo waa kan ku tiriyey oo qowl marjuuxuu noqonaya dee culimada qaarkood sida abi xaniifiyana waxyaale way u tiiriyeenba iyo qowl maalikiyo qowlna waa kan uu yihi dahaba jamcun jamun waa jamaaco badan jamun macnaa kasiirun weeye marka raggaa waxaa ka mida bukhaari marka baab baana jirta baab alcardi ama kitaab ulcilmi un bilowyadiisa ama waxa weeyaan uu dhigtay taasoo xaggii cardiga uu markaa dhigtay dee munaawaladii waxyaalahaasoo laba baab oo isku dhawaamay iskuba uba dhigtay waa cardigii oo cardigana waa tan cardigan qiraa'adee sheekhii laguba dul aqriyayay kolley xujadooduna dee bal xadiis ay halkaas soo qaadaan oo dibaam ibnu saclaba xadiidkiisiiyo bay sixadeeduna uba dariishadeen bal jamaaco haddaba bukhaari ka mid yahay jamaaco badan bukhaari kaba mid yahay isaguna rag dhowra ayuu magacaabay fii awaa'ili saxiixi waa baabkaasoo uu iyagu san qaba oo qowlkoodu kan yahay iyagu kuwaasi waxay ku tegeen labadoodu inay siman yihiinuun oo xagga samaac min lafti sheekh iyo alqiraa'a cala sheekh inay isku mid yihiin aanay kala mudnayn ee kana waa waj taxamul kana waa waj taxamul kama mana kala quwo badna waa isla miduno dee haddii uu bal asamac min lafti sheekh uu miise lahaa in kan kalena arrintan aan sheegnay ee kolkol xagga khada iyo waxyaalaha seexitaankeeda iyo taas bay aada ugu mudan tahayoo way siman tahay bay kuwaasna yidhaaheen dee intooda badan culimaduna iyagu waxay kuba tegeen oo waa jaanibkii ay u badnaayeen waa wej taxamul saa uu inoo soo dhigtayba laakiin waa rutbada labaadoo ama martabada labaadoo asamaac min lafti sheekh waa martabada koobaada iyaduna xaggii sixada iyo quwada way ku soo raacaysaa oo samaaca ka horeeya iyaduna waa derajada labaad taas weeyatay intooda badan culimada qowlkoodu yahay ay kuba tegeenoo waa taa iyadu markaa saddexda qowlee jira kuwa weeye bal markaa qowl isagu waa qowlkaa baciidkoo inuu qiraa'a cala sheekh ay rutbada koowaad leedahay samaacuna uu ka dambeeyo labada kale ayaa laba xoog badan oo loo badan yahay laakiin iyaduna jamaahiirtus ay ku tegeen waa inay martabada labaad qiraa'a cala sheekh leedahay asamaac min lafti sheekhna martabada koobaad waana taa uu bal inoo soo yar dhigtay xagga waxaa la odhanayana marka dee waa ti aynu soo aragnayoo qara'tu ama quri'a calayhi wa ana asmac iyo iyadoo in waxa weeyaan markii dambe ay mashhuur noqotay culamadii mashaariqdana ay iyaga u badnayd inay akhbarani u isticmaalaan ba alqiraa'a cala sheekh taas ama akhbarana bal taasi waa marka dambe ajaha wixii la isticmaalayo siiqaa ma ahaa walinbaau lafdigan inbaa ama de waa ambaa mastarkiisii waa iyadoo uu ruuxu yidhaah markaa uu wax warinayo dee isaguna cid uu wax ka wariyay isagii marka dambe uu gudbinayo anba'anii fulaan masalan anba'anii fulaan haddaba inbahaas min xaysu lugatu xagga luqada marka la eego waistilaaxu lmutaqadimiina iyo culimadii hore istilaaxood marka jaanibkaa la eego xaysuna jumlooyin unbaa loo idaafeeya mufrad looma idaafeeyo saa daraaddeed waxa ka dambeeya waa la rafciyaa oo waaba kan imaka dee saasay inoo xarakaysantee waa xagga luqadu inay tahay tajirta ayay isilaaxii mutaqadimiinta bimacna alikhbaari warabid macnaheed unbuu leeyo ikhbaar buu isku mid yihiin ilaa fii curfi lmutaakhiriina ragga iyagu ama culimadii dambe iyaga caadadood iyo curfigood ama istilaaxood mooye fahuwa imbuhu ilijaazati ijaasu u sugnaaday ka can sida lafdiga can oo kale liannahaa lafdiga can fii curfi lmutaakhiriina qolooyinka dambe mutaakhiriintayd adugu waa shantii boqol wixii ka dambeeyey halkan khaasatan isticmaalkani markuu shuuroobay ama waxa weeyaan kolley walow dee mutaqadimiinta inta dambe saddexa boqol iyo wixii ka horreeyey iyo ay ku kala farqiyaan ee faasilka dee calaa saddexaa boqol ka dhigaan ee hore mutaqadimiin kuwa kana mutaakhiriin laakiin halkan kolley istilaaxani waa dambeeyey curfigani liannaha fii curfi lmutaakhiriina lilijaazati ijaaso u sugnaaday bal halkana sheekhu arrin kale oo muhima ayuu inoogu sheegayaa dee ruuxii kitaab isnaadkiisa axaadiista laguma warinayo dee daalacanayay ama isagoo aqrisanayay dee ay tahay inuu ogaado oo uu fahmo marka waxa uu sheekhu leeyahay raximahu llahu tacaala lafdigan ba-ani oo dee asaanida galasan xadathanii akhbaraniiba ku sugan oo anba'ni fulaan markaan eegno culimadii hore muxadisiintii hore marka la eego dee akhbaranii iyo anba'anii waxbay u wada isticmaaleenoo qolooyinkii iyagu weliba aan wax kala farqin jirin samaaca iyo qiraa'ada sheekha wixii laga maqlayay ayay anba'ni u isticmaaleen ama laguba dul aqriyaya ayay isagaba isticmaaleen oo waxay la mid ahayduun akhbaranii akhbaraniina dee qolooyin may kala sooci jirin kuwana waxay ku khaas yeeli jireen alqiraa'a cala sheekha calaa kulli xaalin ijaaziya waxaa may ahayne wixii dee sheekha laga warinaye ama isaga laga maqlay ama laguba dul aqriyay ayay la mid ahaydun curfa almutaqadimiin xagga luqadana dee wax farqiyo akhbara iyo anbaa u dhexeeyaa ma jirto annaba-na waa iyo alkhabar waa isla mido waa warkii balkood barhkood dee annaba waa warka weyn haba yidhaaheen anba-aniina waxay la mid tahay un xaggii luqada akhbaranii wii warramay iyo waa taasunba isku mid oo xagga luqadana farqin iyada u dhaxaysa oo lagu kala farqinayaa ma jirto laakiin maxaa dhacay buu leeyahay markii dambe waa wax curfi muxadisiin noqday dambe muta-akhiriintoodii istilaax ay leeyihiin waxaa noqday eh waxay tan u isticmaaleen ijaazada oo masalan markaa dambe dee istilaaxyadana ay iska wada sugnaadeen xadahanii waxayd wixii sheekha carabkiisa laga maqlay raggaa dambe iyo dee walow iyada kala farqintu ay aada u horeyso mutaqadimiintiiba ay ahayd oo muslimbo kitaabkiisa saxiixa oo kuba socdana akhbaraniina waxay ahayd wixii sheekha lagu dul aqriyu ku dhegaysanayo amba ani hadday yidhaahaan ragga dambe mutaakhiriinta ahaa wixii ijaazo ahaa ee laysu ijaaseeyey ayay u isticmaaleen oo dee amba ani fulaan macnaa waa ajaaza lii fulaan unbayba la macno noqotay iyagoo alimba walowna istilaaxa mutaqadimiinta iyo luqada aan farqi u dhaxayn laakiin istilaaxii mutaakhiriinta iyo curfigoodii waxay noqotayba ay u isticmaaleen ijaazadii maxaa kaloo ijaazadii u isticmaaleen lafdigii can can horena waan usoo aragnay makan in yar buu soo wadaa laakiin mutaakhiriinta oo maalan hadduu yidhaha maka soo qaad sanad isagoo warinayo sanadkii wada xadathanii fulanun can fulan nin mutaakhirin xadathanii waa kan sheego waaba u waramay laakiin cantaas halkan gashay ma aha cantii dee mutaqadimiintu ay isticmaashay ee tan imikana in ka hadli doono horena aan usoo aragnay bal markaa waxyaalaho dee horena ay noo soo horreysay ee iyagu halkaa canta meelaha gasho waa ijaazo markaa waa wax ijaaso lagu taxamulayo mutaakhiriintu cantana waxay u isticmaaleen ijaaso in waxay u isticmaaleen ambaan ijaaso laakiin koladii mutaakhiriin layidhahda dee kutubtii imika aan haysanay ee asaaniida lahayd ee usuushan lixdii ay kaba mid yihiin aada qaadato oo can fulan ay sanadkaa gasho maaha inay ijaaso tahay waayo iyagu waa mutaqadimiintii amba ani hadday halkaa gashona sanadadaasna maha iyadna ijaaso waayo waa raggii hore kuwan uu sheegaya de waa culimadii dambe ee qarniyadii dambe markii bal horta saddexdii ama afartii qarnihii hore lasoo weydaartay dabadeed istilaaxyad yimi weeye oo ay cantana ijaasada isticmaaleen amba markaa wixii markaa dambe eeasaaniidan kutubta ama fahaarista culimadu ay leeyihiin ay kuba jira ama markay kutubta ronron iyaguba sanadkooda ku warinayaan kuba jira ragga mutaakhiriintii ayaa cantan iyo amba anidan ay arrintan yeelanaysaaye kutubtan imika umuhaadka iyo wixii lamide qarniyada hore la dejiyaan hayne isnaadkeeda ay markaa dee isnaad laguba warinayo amba anida iyo canta ku sugani maaha ijaaso ee iyadu waa tii kale macnihii kalun bay faa'iideynaysaa baltaawe والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إخبار بيلمتاي حق اللغة هي متقدمين تصطلاحودي إلا في عرف المتأخرين أمويه وكوا يوم متأخرين عرف ودي اصطلاحودا فهي للإجازة الإنباء معنى وحيد فعل كون أنباء أيضا إجازة أسغناتي كعن canibo ijaaso ay ugu sugan tahay oo cantii iyo amba ijaaso ay u isticmaaleen zamanadii dambe qarnigii shanaad iyo adu ama khaasatan shantii boqol wixii kaba dambeysay liannahaa fii curfi lmutaakhiriin liannahaadu waa cantani fii curfi lmutaakhiriina mutaakhiriinta curfigood iyo istilaaxooda lilijaasati ijaasay u sugnaatay wa cancanatu lmucaasir waa tan cantii kale ruuxa mucaasirkaa cantiisu ama cancanadiisu maxmuulatun waxay ku xambaaran tahay cala samaaci maqal uu maqlay waxaan uu canta kuba warinayo oo ciddan uu canta kaga warinayo uu kaba maqlay taas unbay ku xambaaran tahay bikhilaafi kayri lmucaasiri kii isagoo aan mucaasirka ahayn taa waa ka duwan yahay oo dee cantiisa xukumkaa ma laha fa inaha waa cancanadiisaasi takuunu waxay noqonaysaa mursalatan mid mursalo ah oo xadiidkaa mursal noqdo hadduu bal maalan taabicisan dee can inabiyi sala allahu calayh wasalam uu yidhaaho oo kale aw munqadicatan amase munqadica haddii dee sanadka dhexdiisiiba ay gasho fa shardu xamliha xambaar lagu xambaaro cancanada shardigeedu waxa weeye cala samaaci maqal lagu xambaaraa subuutu lmucaasarati inay kan mucancinka ah iyo mucancancanuga ee canta wax kaga warinayo ay isku waqtiyiinaysa soo gaadheen oo mucaasaro ay u sugnaato ilaa min mudalisin ruux isagu tadliis lagu yaqaano mudalisa mooye fa inahaa waa cancanadaas mudalis ka soo fushay inkastaba mudaliskani dee mucaas ninkan hala mucaasaroodo ha laba kulmee laysat ma aha nin maxmuulatan mid lagu xambaarayo cala samaaci maqal mid lagu xambaarayo oo iyada sheekh halkana muxuu inoogu sheegayaa iyadoo kolley markii muqaarana bayna asaxiixayn iyo mufaadaladooda aan soo maray intan wax ku dhowna aan soo aragno dee bal markaa halkan aan soo aragnay kitaabka qaybihiisii hore canta isnaadka gelaysa oo isnaadkii socdayba can fulan ay noqonaysay gelaysa halkii xadahanii iyo ama samictu ama akhbarani bedelkeedii bay can fulan dhacday sanadka dhexdiisa ama sanadkii dhacday waan eegeynaayo ruuxan can fulan leh ee soke weeyaane cantan wax kaga warinaya nin kale wax kaga warinaya haddii uu ninkan aysa soo gaadheen oo la waqti ahaa isku zaman ahaayeen mudalisna aanu ahayn oo tadliis nin lagu yaqaano aanu ahayn waxaa lagu xambaarayaa samaac weeye xadiiskaasi waa sanadkiisu waa sanad mutasila ee kol hadduu ninku nin siqa a yahay mudalisna aanu ahayn ninkanna ay isku soo gaadheen oo uu la mucaasarooday waxaa lagu xambaarayaa itisaal iyo samaac uu waxan maqlay ayaa lagu xambaarayaa taas wey hadduu mudalis yahay iyada dee tadliiska waa ti aan soo aragnay ilaa ama xadasani yidhaah adugu wax samaac sariix ku aynay tan samaac sariix kuma aha ruuxuu wuxuu maqlay can fulaan uu ruuxan ka maqlay waa odhan karaa wax isaga looga sheego onu kaba maqlinna can fulaan oo macnaa ruuya can fulaan macnuhu ay noqoto ruuxa aanu soo gaadhin can fulaan waa isticmaali karaa tani sariix kuma aha maqal laakiin kol hadduu ninka nin siqa yahay tadliisna uu ka aanu dee ku sifoobin ninkana aysa soo gaadheen baa lagu xambaarayaa inuu wax uu maqle ay tahay dee wax kale ma banaysteen nin aan siqa nin siqa oon tadliisna lagu aqooni taasunba weeye laakiin hadduu mudalis yahay iyada lagu xambaari maayo oo waxaa loo baahan yahay inuu caddeeyo siiqo sariixa laba yimaado ah caddaynaysa bal si wax ku wariyay maqalkiisa haddii kale la aqbali maayo kaasoo dee tadliiskii waxaanu maqlin buu oo ruuxaanu ka maqlin ayuu u istaadinayay marka horeba u tiirinaya haddii ruuxani aanu mucaasir ahayn oo masalan ninkani ninkan ma soo gaadhin iyada marka caynkaasana dee waa irsaalkii khalfi adigu meye waxaa lagu xambaaraya un waa inqidaac bay noqon haddii bal matalan sanad lixdii taabici oo kale dee inqidaac irsaalkii baaba markaa ay meeshii imanaya bal adigu markaa ama mursal ama munqadic buu noqonayo itisaal ma jiro se macna laguma xambaarayo kol haddaanay mucaasara jirin labadii ruuxanay soo gaadhin dee waxaa cad inaanu ka maqlin waxan babuu soo gaadhine mucaasara ma jirtee bal taasna wey oo bal iyada samaac in haddii dee adigu tadri mudalisu yahayna laguma xambaarayo haddii mucaasira aanay jirinna lagu xambaari maayo labada xaalo marka aanay meesha jirin ee ruuxani mucaasir yahay mudalisna aanu ahayn cantiisii waxaa lagala mid dhigayaa uun xadathanii iyo akhbaraniidii oo samaac baa lagu xambaarayaa intaas buu sheekhu halkan inoogu sheego oo wuxuu yihi wacan canat lmucaasiri kii isagu mucaasirka ah ruux kale la mucaasirooday la zamantamay la waqtiga ahaa cantiisii maxmuulatun waxay ku xambaarantahay cala asamaaci maqal waxaan maqlow isagii kaba maqlay taas ayaa ku ilaa min mudalisna halkan istisna ay tahay inuu mudalis xaggii atay bikhilaafi kayr lmucaasiri kii isagu aan mucaasirka ahayn laakiin taa waa ka duwan yahay waa khilaafsan yahayoo fa inahaa cancanadiisii wey waa cancanadaa hayr almucaasir takuunu waxay noqonaysaa mursalatan mursalo ujeedada halkaa irsaal baa jiraya weeye aw munqadacatan ama inqidaac baa jira inqidaaca oo ayay kuba isticmaalaan kol kolna inqidaaca macno shaamila u isticmaalaan bal imika haddii aan kala farqino dee hadday cancano taabici noqotona waa haddee irsaalkii cancano hayra taabica hadday tahayna inqidaacibe adugu bal muhimku itisaal meeshii ma jiro ama mursalay noqon ama munqadica fa shardu xamliha markaa xamliga lagu xambaaraya cancanada cala samaaci maq lagu xambaaraya shardigiisu waxa weeye hubuut lmucaasarati mucaasara inay sugnaato bayna almucancin walmucancani canhu ilaa min mudalisin kii isagu mudaliskaa xaggii u mooye markay ka ahaatay ka timaado cantaasi kasoo fusho fa inaha laysat maxmuulatan cala samaac iyada inkastaba mucaasara ha jirto mulaaqaad haba jiree dee samaac taas iyada laguma xambaarayo horaan soo arag bal qowlkan uu horreysiyo ka hore kaba dhigay waa dee madhabtii muslim iyo dee aimo kale madhabtoodo aada moodo xagga horreysiinta iyayna kii kale qeyl buu kusoo naqlinaya walow cibaaro inuu dooranayo ay uu raacin doonee si wuxuu kan ay mudnaanta uu leeyahay dee kolleyna waa kitaabkan muslimba waa kitaabkaas saxiixa culimmadu ay waxaa ku sugan qabuulkulaba kulantay sheekhuna madhabtiisu ta hadday ahaydta kalaba radiyey culimmaduna guud ahaan sixa iyo qabuul ay kulaba kulmeen iyadna waa madhab aada u xoogloo waa keebaa mudanuun bal arrintoodu inay tahay un mooyaane maha meesha dee qowl intuu daciif yahay wixii taa kuba yimina lagu tirinayo inqidaaco hadhow dacfiba imanaya maaha waqiila waxaa la yidhaha waa qowlkii labaad hayuu kusoo naqliyay tan yushtaradu waxaa la shardeeya fii xamli cancanati lmucaasiri kii mucaasirkaa cancananaysa xambaar laguma xambaaro cala samaaci maqal lagu xambaaro waxaa loo shardaya kulle masaalishana ee horena waxbaan uga soo aragnay subuutu liqaa'ihimaa labadan canto ay u dhaxayso ee can wax kula kala wariyey la kulan ay kulmeen sugnaasho ay sugnaato ay sheekhi wa raawi canhu raawi canhu waa mucancinkii can fulaan lahaa sheekuna waa kii dee fulaan kan weeyaane canta waxaa laga soo naqliyey labadaas inay dee inay is arkeen oy kulmeen walow maratan mare keliya waaxidatan mar keliya haba noqotee inay sugnaato way waa liyaxsula si uu xasilo alamnu aaminnimo laga aamin noqday fii baaqi lcancanati cancanada inteedii kale can kownihi aanshihiisa uu xadiidkan ama riwaayadani ay noqoto min almursali lkhafiyi mursalkii qarsoona ay kaba mid noqoto aynu hore usoo maray mursalka khafiga ah iyo ee waxa weeyaan waxa tadliiska uba dhexeeya wahuwa almukhtaaru iyada in liqaa la shardiyaa qowlka xooggale weeye ama la dooranayo walow kaa uu horreysiiyey markii hore tabacan licaliyi bni lmadiniy raacid aan raacayna awadeed cali bni lmadini iyo walbukhaariyi bukhaari iyo wagayrihimaa kayrkood ow min annuqaadi raggii xudaaqdii muxadisiinta iyo xufaadoodii itqaanka iyo naqdiga dee badnayd ba ahaa oo intan dambe muxuu inoogu sheegaya iyadoo kolley masaa'ilkan ay inoo yar horreeyeen qowlkaa hore waan soo aragnay oo kol hadday labada nin isku wakti ahaayeenba yaynaan dariiq min aduruq iyo riwaayo min alriwaayaat arkin iyagoo is arkay oo meel isugu yimi taas yaynaan arkin riwaayo min riwaayaadna yaynan marna arkin isagoo ninkan mucancinkee canta isticmaalay meel un samictu ama xadahanii yidhi kol haddii aanu mudalis ahayn mucaasarana ay ka dhaxaysay samaacan iskaga xambaaraynaa oo taasaa lagu xambaari kaasi qowlka horuu ahaa qowlkan labaad waxa weeye may ee kol irsaal khafiya wax la yidhaha baa iska badan waa laba ruux oo isa soo gaadho isku waqti ahaayo laakiin aan kulmin inay dee cantan iyo wax lamida wax ku kala wariyaan way iskaba badanto waa tan mursalka khafigaa sooba aragnay farqiga isagiiyo tadliiska udhaxeeyana horan usoo aragnay maye waa in bal calaqal mar keliyana haba noqotee horta ay noo cadaato labada nin inay meel ku kulmeen oo is arkeen oo haddii sanad asaaniida kamida mar isagoo xadathanii fulan yidhi ama samictu fulanan dee liqaa meeshii jira la kulan baa jira marka intii kale ee cancanooyinka kala ahayd uu can fulan can fulan can fulan isticmaalay taasun baan raacinaynaayo samaaci baan ku xambaaraynaa laakiin haddii aanay dariiq min aduruq iyo riwaaya min ariwaayaat aanay inoogu sugnaanin labada nin bal inay isku waqti ahayeen way caddee laakiin inay sarkeen oy kulmeen walow wakti keliyana haba noqotee iyada markaa samaac laguma xambaarayo dee irsaal khafiya waxyaalaha meeshii iskaba jira oo iyada laguma xambaarayo waa qowlka labaad ee imaka bukhaari iyo yacni ibnu madini iyo utiriya muslimna qowlkaas qowl mukhtaraca un qailkiisa laga horreyn buu muqadimada saxiixa kuba tiriya ma magacaabo cidda ay tahay dee culimada kuba xambaaray waa cali ibnu madini kale aragnay kuwa imaka waktina joogo oo inkirayaba oo in xataa waxyaalahaas dee taa horena culimadu inay iskuba waafaqsan yihiin waxyaalaha qaadiciyaad iyo un ay bilaabeen calim madiniya qowlkooda ay heliin waxa weeyaan bukhaari iyo aanay dee iyaga naftoodu aanay taa qabin barhkood imakale waan aragnayba laakiin bal muhimku waxa weeye in aad buu u radiyaa qowl mukhtaracuu ku tiriyaa mana magacaabo oo isaga muslim halkaasa mawqifkiisu yahay qolooyinkan uu magacaabay baa dee culimadu siday noo soo naqliyeen mawqi qowlkoodu ahaa horta bal marun haynoo sugnaata samaac markaa dabadeed baan wixii kaloo dhan ee cancanaa ku xambaaraynaa samaacun kuba xambaaraynaa haddii laakiin marna aanay noo sugnaada mucaasaro un ay tahay dee irsaalkii khafigaa baa meeshii iman qolooyinka tadliiska aan ku koobin la kulanka ee ka dhiga ruuxu ruuxuu soo gaadhin wixii uu dee siiqadaa kagaba wariyay waxaanu ka maqlin uu kaba wariyayna tadliis baabay soo gelinayaan horan intaa usoo aragnay bal markaa waa qowlka labaad sheekuna qowlka labaad baaba wuxuu leeyahay waa kala mukhtaar ka aqwa ee meesha xooga badan ee la doorto taas buu isagu kaba cabiray walow marka hore uu horreysiiyey siduu usoo dhigtay aad mooday ay arrintu ahayd inuu qowlkaa hore uu yahay ka raajixa uu raajax yeelayo marka maxay taa u yidhaaheen liyaxsula alamnu fii baaqi cancanati cancanada uu sheegaya waxa weyan haddii dee riwaayo riwaayaadka kamid a samictu oo aynu aragnay isagoo yidhaha ma xadahanii riwaayaad kala duwanna uu leeya tan uu fii baaqil cancanati kaba dhigayo can ay ku sugan tahay intii kalena tan un baynu kala xukum dhigaynaayo waxaan ku xambaaraynaa samaac baan ku xambaaraynaa waxaan markaa ka aamin noqonaynaa dee cancanada inteedii kale in meesha inqidaac jiro waxaanu maqlin uu cantan u adeegsaday jiraynu kaga aamin noqonaynaa laakiin marka aynu dariiq min aduruq ku weyno isagoo yidhi uun samictu ama xadathanii canan isticmaalay meeshii waxaa dhici karta in irsaal khafiyaa meeshii imanaya kama aaminihinna dee itisaal la-aan kama aaminihin marka bal taas baa shardigeedu yahay waa saa uu qolooyinkana uba tiriyey waa cancanadiyo kolley dee halkan markuu ijaazo in loo isticmaalo ay tahay uu inoo soo sheegaybu xukunkan oo hore inoogu horeeyeyba uu inoo ayuu sheekhu haddana istidraad ahaan u sheegay iyo dee tan munaasab ahaan wa adlaquu culimadu way idlaaqeen khaasatan waa raggii dambe almushaafahata mushaafahada oo shaafahani fulan markay dhahaan shaafaha dee waa lafdigii shafa oo asalkeeduna dee waa xaraf baa kaba maqnaayo dee waa tan shifaah lagu jamciyo shafah ayaaba asalku ahaa ha baa meesha taalayo shifaah waa tan laguma jamciyo haddaba mushaafahadu waa taasoo lafdigu xaggaasu kaba yimi bal luqa ahaan iyo waxay tayna isagaaba inoo yar ishaari doonaa ama waan sheegi doonaa haddaba mushaafahadii waxay ku idlaaqeen culimadu fi lijaazati ijaazadii almutalafadi biha lagu dhawaaqayay ijaazadii ruuxa uu ku dhawaaqayo ruuxan uu lahaa waxaasan ku ijaaseeyey ayay shaafaha u isticmaaleen tajawusan majaasays iyadoo arrintu ay tahay calaa sabiili tajawus ee isticaara ama majaas ahaan baabkeeda ay tahay ee macnihii luqada asalka u ahaa aanay ahayn wuxuu intan uga jeedaa horta bal bal horta xagga luqa ahaan almushaafaha waxa ay tahay xagga luqada almukhaadaba min fika ilaa fiih waa laba ruux oo wada hadlaya oo aan cidi u dhaxaynayo iyagoo ishor jooga wada hadlaya oo uu ruuxu dee si waxa dee kan afkiisa waxaa ka soo baxaya kan kalena waa maqlayaaba taas baa mushaafaha la yidhaha waxa adigu saas oo kale waa sida la-aan lagu kala qaato la isugu sheego ayay mushaafahatu almukhaadaba min fiika ilaa fiih bal taas waa tii luqada macnihii luqadaas muxadisiintu markaan eegna riwaayaadka haddii asaaniida dhexdoodii khaasatan waa mutaakhiriintii ay yidhaahaan shaafahanii fulan waa saa cibaarada isticmaaliyin shaafahanii fulan dee luqadii waxay keenaysay khaadabanii fulan weeye hebel baa ila hadlay oo waa dee si waa hadal uu kula hadlo se riwaaya hadduu yidhaha dee shaafahanii fulanun qaala xadahanaa fulan iyo waxyaalo saasa waxay waa mukhaadabadii inuu tan kulaba hadlay taas bay luqadu keenaysay laakiin maxay mutaakhiriintuba isticmaaleen oo tan iyagu ay u isticmaaleen waa ijaaza markay jirto waa ijaaza oo ujeedadu samaac xadiiskii uu ka markaa ka maqlay ama uu ku dul aqriya aanay jirine bal masalan waxaabuu yidhiba waxaan kuu ijaaziyey ajaztuka waa kitaab albukhaariy ama ajaztu laka kitaab albukhaariy an tarwiya cani kitaab albukhaariy waxaan kuu ijaaziyey kitaabka bukhaari on saa iyo saa ku wariyo inaad iga wariso uu kula hadlay ma qorna waa hadal afku ka yidhi taas ta caynkaasa ijaazada caynkaas ee lagu dhawaaqay ee aan ahayn taa